Guddoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Shabeellaha Dhexe Fatuma Cadow Sangaab ayaa si qoto dheer uga hadashay doorka muhiimka ah ee haweenku ka qaataan geedi socodka nabadeynta iyo xalinta khilaafaadka bulshada dhexdeeda.
wax badan maxaan ku eeday isheeg nabadda hooyooyinku iyagaa ka shaqeeyaan waxa ugu yaroo ka shaqeeyaan waxaa kamid a gogol hadii la fidinayo ama la dhigaayo hooyaa dhigayso waxaan ku iri cunadii la cunayo hooyaa karinayso geedka la fadhiisanayo hooyaa haaqayso marka waxaaba intaasaaba ugu yarba inta ka badan oo la sameeyana maxaan ku eedayo oo annaga kamid aan nahay anigaa kula hadlayo guddoomiyahaan aan qaybo badan ka qaatay xalinta khilaafaadka waana ku jirnaa laftirkeena maxaan ku leedahay waa wax weyn oo waxaan ku leeyahay lasoo dhaweynayo lana jecel yahay nabad helaa nolol helaa la yiri nabadaa naafilinuuga leh waxa ugu yar oo oo maxaan ku leedahay magaaladan hadda gobolka shabeellaha dhexe ciyaal weero hooyooyinkiyaa maxaan ku leedahay qayb ka noqdeen sidii lagu xali lahaay hooyo kasta wiilkeeda ay ceshatay laba wiil oo istuuraas ama isdhagaxaynaysa ama isdagaalaysa haddii la arko waa la kala celiyaa ilmaha yaryarka oo iskuulka soo aadaya qaarkood waxaan ku leeyahay markay isdagaalayaan xaafadaha waxaan ku leeyahay dadka isku dagaalaan iskala daayay waxaan ku idhi dadkii colaadaha waaweyn oo ama israsaasayhaye qayb weynay ka qaataan maxay aheeday waa haddaa og tahayba nabadda hooyooyinku aaday ugu maxay ugu howlan yihiin ugana shaqeeyaan waxaa ka dhisan degmadan jowhar maxay aheeday guddi nabadeed oo la yiraahdo tubta nabadda haweenaa ku jiro oo maxaan ku idhahdaa ku kaleetoodaa jiro oo tubta nabadda dad badan ay tababartaa jiro u n women dad ay tababareenaa jiro oo nabadda marka nabadda maasha allah si weynaa lafdhabar haweenka uga yihiin ugana qayb qaatan